sida ku xusan qoraalka ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch maxkamadda sare ee kenya ayaa sheegtay in qaxootigaasi oo dib loogu celiyo xeryaha inay jebinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee qaxootiga iyo sharaftooda islamarkaana ay keenayso khatar ah in si aan toos ahayn loogu qasbo inay ku noqdaan soomaaliya qoraalka human rights watch ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay ku doodayso in mas-uuliyiinta kenya aanay wax daliila u hayn in tallaabo kasta oo qaxootiga dib loogu celiyo ay gacan ka geysan karto difaaca ammaanka qaranka kenya kadib weeraro bambaano oo isdabajoog ahaa oo dad aan heybtooda la aqoon ay ka geysteen gudaha kenya human rights watch waxay sheegtay in booliska kenya ay magaalada nairobi dhibaatayn iyo gaboodfal kula kaceen qaxooti soomaali iyo ethoobiyan isugu jira iyo dad magangelidoon ahaa waxay sheegtay hay-adda human rights watch in dhibaataynta oo ay ku jireen jirdil iyo kufsi inay socotay muddo toban toddobaad ah dabayaaqadii sannadkii labada kun labiyo tobankii iyo horaantii labada kun iyo saddexiyo tobanka waxay sheegtay hay-addu in saraakiil ka mida boolisku ay ku tilmaameen dadka qaxootiga ah argagixiso ay tahay in loo raro xeryaha qaxootiga gary simson oo cilmi baare sare ka ah human rights watch ayaa ku tilmaamay go'aanka maxkamadda sare ee kenya mid soo dhoweyn mudan islamarkaana war ay ku farxaan u ah shan iyo kontonka kun ee qaxootiga magaalooyinka ku nool ee uu saameynayo waxaa kaloo uu sheegay in go'aanka maxkamadda uu farriin u yahay mas-uuliyiinta kenya farriintaas oo ah inaanay awoodu lahayn inay ku tuntaan xuquuqda qaxootiga islamarkaana aan lagu celin falalkii gacanka hadalka watay ee qaxootiga lagula kacay dhowaan magaalada nairobi haddaba sharciga caalamiga ah ee qaxootiga maxaa xuquuqa uu siinaya qaxootiga waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed cabdulqaadir cali oo sharciyaqaan ah oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada colombos ohio ee dalkan maraykanka
sharci baa jira oo dhahayso convention relating to the status of refugees qof refugee waddanka marku soo galo meeshuu raba u aadi karaa wuu shaqayn karaa business wuu bilaabi karaa ma loo diidi karo against international law waaya and geneva convention way ku qoran tahay xataa waxaa la dhahaa refulement marka qof qaxootii la aqbalo waddanka ma laga bixin karo haddaba maxay ku kala duwan yihiin dadka qaxootiga ah iyo dadka magaalooyinka ay ku nool yihiin ku nool ee waddankaasi u dhashay xuquuq ahaan waa kan maxamed mar kale qofka waddanka markuu soo galo wuu shaqayn karaa meeshuu raba u degi karaa haddii rabaan way shaqayn karaan businessay bilaabi karaan dhul ama gurigay soo gadan karaan intaas xaq ku leeyihiin convention relating to the status of refugees baa la dhahaa u n h c r qof kasta meeshay rabaan ay aadi karaan refugee ha ahaadaan ama qof caadi so qofka refugee haddaa u diideed inay shaqeeyaan ama waddanka ka cerisid universal declaration of human rights baa diideyso convention relating to the status of refugees
dhinaca kale human rights watch waxay ku boorisay dowladda kenya inay dhowrto xuquuqda qaxootiga ku sugan nairobi islamarkaana ay u ogolaato hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee arrimaha qaxootiga ka shaqeeya inay caawiyaan islamarkaana si degdeg ah loo baaro saraakiishii booliska ee mas-uulka ka ahaa dabayaaqadii labada kun labiyo tobankii iyo horaantii labada kun iyo saddexiyo tobanka sida ay sheegtay human rights watch maxkamadda sare ee kenya ayaa amar ku siisay mas-uuliyiinta dalkaasi inay hakiyaan qorshaha ay dowladda kenya doonayso inay qaxootiga kaga saarto magaalooyinka ilaa ay maxkamadda ka gaarayso go'aan rasmiya bishii janawari kow iyo labaatankeedii sanadkan ayaa human rights watch sidan oo kale waxay ugu baaqday dowladda kenya inay ka noqoto go'aankan oo ay sheegtay inuu xadgudub ku yahay xuquuqda qaxootiga ee dhaqdhaqaaqa iyo kooda dadnimo islamarkaana ku qasbi karaa in dadkaasi lagu celiyo xeryo aan caafimaad ahaan wanaagsanayn saraakiisha kenya ee qorshahan ku dhawaaqay bishii desembar ee sannadkii lasoo dhaafay ayaa tilmaamay in marka uu hirgalo uu daba socon doono qorsho kale oo qaxootiga soomaalida ee kenya ku nool dib loogu celinayo waddankooda halkaas oo weli ammaan darro dilal qorshaysan iyo colaadda ay ka sii socoto